dadweynaha ku dhaqan magaalada laasxaanood ee xarunta gobolka sool ayaa maanta ka dhiibtay aragtidooda ku aadan qodob shalay la horgeeyay baarlamaanka puntland kaasoo ay ku ansixiyeen in maamulka somalilan aanu wax doorashaa ku qaban karin gobolada sool sanaag iyo cayn iyadoo xilligan lagu jiro gabagabadii doorashooyinka somalilan ee xilka madaxtinimo dadweynahan oo ka hadlaya ayaa waxaa ka mid ah hadaladoodii waxay ka hadashay macnaha baarlamaanku ay u fadhiisteen macnaha inay ka hadleen in macnaha aan aan laga codayn karin gobolada ka maqan puntland taa waxaa odhanaa puntland macnaha way la habsaantay macnaha maaha wax macnaha hadda igu suurtagelaya fursado badan way haystay puntland ay ka hadli kartaa nimaankan laakiin fursadahaas way dhaafeen puntland waxaan leenahay cabdulla caligaas waxaan leenahay markii aad kursiga ku fadhiisanaysay ballanqaado fara badan baad qaad inaad gobolada sool sana iyo cayn u qabanaysay marka ballanqaadadaasi way kaa gubteen maanu leenahay walaal cabdulaahi waxba kama qaban karti dalxiiska markaa doonyahaaga iska saarnaa way way dhacday markii aad saarnay dagaalkii ku socday galgalaa oo la weydiiyey madaxweynihii puntland xaw ku maqayahay kaamarad baa video wax laga sodobay inuu dalxiis u maqnaa sacuudiga uu ku marayay marka waxaan leenahay waxba kama qabarti sol sanaaga cayn waa dal somalilaana markaa waxaan leenahay dalxiiskaas iga jira siyaasiyiinta ee puntland joogo ee iska hadla yiri gobollada somalilan ay ka taliso puntland ka talisa kama doorashooyinka lama dhigi karo hadalkooda waxaan ka soo qaadi karaa niman iska hadlay oo aan namatalin waxa ay ku hadleenna waa hal bacaad lagu lisay sababtoo ah waa siyaasi dabadhilifa aan namatelin waxay yidhaahdeen doorasho ka dhici mayso sanaaduuqa somalilanduna ma imanayso waa sax way wanaagsan tahay waa fikrad wanaagsan laakiin dee goorma puntland ugu dambaysay baa la odhan karaa gobolka sool toban sano haddeer way ka soo wareegtay maadaama meel toban sano kuugu dambaysay inaad maanta tidhaahdo waxaas waxaas ma noqonayso dee dabcan anigu waxaan u arkaa inay iska yara khaldan tahay go-aanka baarlamaanka puntland soo saaray waxaan u arkaa khalad ee gobolka sool waxaa ka taliya somalilan nabadgeliya amniga iyo xaaladda iyo hadda waxaa ka taliya maamulka somalilan doorashada somalilan gobolka sool si wanaagsan baa u dhici doontaa puntland kama talise waxaan leeyahay ka fiirso laascaamadoo somalilan doorashaduna si saxay uga dhacaysaa awalna way ka dhici jirtay puntland waxaan leeyahay awooduu ma leeyihin mana odhan kartaa toban sano meel idinku dambaysay inaad haddeer ka hadashaan maanta ka hadashaan ima bannaan ballanqaadkaas madaxweynahu uu barkii hore galay ee yidhi gobolka sool waan soo celinayaa de gobol aan awood buu lahay inaad soo celiso inaad marra marra tidhahdo waan soo celinaya marra tidhahdi doorasho ka dhici mayso waa qalqalisid horumarka laascaamood waa eebdarra baan u arkaan khalad weyn baan u arkaa horumarka laascaamood inay ka soo horjeedaan baan u arkaa ra'yi anigu waxaan ra'yigayga haddaan ka hadlo way la habsantay puntland arrintaas hadda dhammaatayba waxaa waxay ka qaban lahayd iyo wixii kale hadda waa arrin dhammaatay dee doorashadaas waa dhammaatay wax yar baa ka hadhay haddana umala maynay waxba ka qaban karto baarlamaanku iyaga unbaa hawshooda iska qabsay mooyaane micii mahamaha waxayaan jirtay haba dheli weyday alale ku waalatay micii markaa waxay orodiyada uga habsaantay oo baarlamaanka puntland waxaan u sheegayaa tan magaranaysa dhulbahanta haysta somalilan baana ka shaqaysa horeyna waad uga tagteen magaalada kamana talisaan meel aad ka talisaanna maaha waxaan leeyahay isku ciyaarinina puntlandey tan dad baa maamula dowlad baa ka dhisan doorashaa ka socota waxbana kama qaban kartaane tiina haysta tiina ku adkaatay waxaan leenahay ra'yiga puntland ay keentay waa ra'yi waxa weeye fashilatu ah oo fashilan doorashadu waxa weeye way dhacaysaa haddaan nahay shacabka magaalada laascaanood fursado badan ayay haysteen waxaana ka baxeen gobolka labada kun iyo toddobadii mana ahayn niman dagaalamay oo waxa weeye dee qadeedooda maalinta magaalada ka baxayeen waxaan leenahay ilmada rayaalow aynu kala nabagalno annagu haddii aannu soomaaliya u baahanno u sii marinayno puntland haddaannu u baahanno soomaaliya puntland u sii marinayno khaatubaannu nahay madaxweyneaanu leenahay madaxweyneaanu leenahay warkanay soo saartay ee asool iyo sanaag doorasho ka dhici mayso bilaan sool iyo sanaag waxba kama quseeyaan shacabkeedana wax dana uma hayaan markaa waxaan leeyahay ha ku habsaamina shacabka reer laascaanood idan wax dana u haynin oo waxa weeyaan inaad wax ka xumaysaan moyd wax u hagaajin karin
runaantaan waxaan arkaa go'aankaas ay soo saareen baarlamaanka puntland inuusan wax macnaa ama qiimo weyn u samaynayn baan filaya waxaana weeye baarlamaanka puntland jooga waxa weeye wax shaqo ay ku leeyihiin ma jirtaan gobollada sool iyo sanaag iyo cayn hadalkaa ka soo baxay xukuumadda puntland ee quseeyey doorashada somalilan ee ka dhacaysa gobollada sool iyo sanaag iyo cayn waxaan leeyahay maaha wax iminka loo baahan yahay ku salaysan aragtida somalilan oo waxay u dhimi kartaa een, doorashooyinka somalilan haddii ay maanta maalay nin naf een, nin naftiisu soo dhammaatay oo labada kalxumood gaadhi labada kalxumood ka gaa- labada kalxumood gaadhi waxay maanta u tarayso hadal ka soo baxay puntland een, gobollada sooliya sanaagacayn Ma- wax wax masiirka een, een, een- een, ay ay shalayto ay waddo cad ka mareen weeye maanta inay inay Soma- ay aanay waxba wax dhammaaday oo qorshaheedu soo dhammaaday aanay waxba u tari karin waa been waa faa beena soo gadhay haddaad xusku haysid waa maqlayay markuu xariiqaye kowdhe dalka kano somalilan baa la yidhaahaa majeerteen isku shaqo miyihiin ya waa nimanka halkaana dhigay mana doonayno mana iman karaan ya waa kuwii cararay ee dumarka la cararay ma kuwii baanu maanta annagu aaminaa ya ma aamini karo adeer dalka kano adeer waa somalilan hogaamiyaha mataqaanaa muuse bixi baa hogaamiya dalka kan wakaa madaxweynihii soomaaliya ee So- somalilan ninkii raacayo raac ninka kale meesha meesha doorasada qabo